malaayiin muslimiin ah oo xujo ayaa maanta isugu soo bixi doona banka carafa laga bilaabo qoraxda markaay soo baxdo ilaa qorax dhaca kumanaan soomaali oo ka baxay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa ka mida muslimiinta gudanaysa waajibaadka xajka ee sanadkan dadkaasina waxaa ka mid ah doctor sheekh axmed nuur macalin oo ah imaamka masaajidka abubakar islamic center ee gobolka washington nuur bukhaari oo khadka telefoonka la xiriira ayaa weydiiyey ahmiyadda maalinta yoomal carafa oo ku beegan maanta ahmiyadda ay u leedahay dadka muslimiintaana dee waa mid weyn oo xajkii baaba lagu xidhay oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi waaalih wasalam alxaju carafa xajku waa carafo weeye sidaas darteed ruuxii carafo ay ka tagto ama imaan waayaaye xajba uma jiro waa qodobka labaad waa maalinta keliya baa la yidhaahdaa oo allah subxaanahu watacaala uu maalin ahaan soo dego oo ummaddiisa uu intuu soo dego soo degitaan isaga u suubada uu ugu faantamo weliba malaa'igta ee samada jirta uu ugu faantamaayo oo uu dhihi doono arka ummadaydii oo maaragtay ka timi adduunyada daafaheeda oo maaragtay dharkaaskooda midkaa qaba oo sidaa iyo ubasanbaadsan oo u rafaadsan marka taasuu ilaahay subxaanahu watacaala inuu u naxariisto dembigoodana uu dhaafo inta kale oo dhan waxaa la yidhahdaa rabbi siduu xadiidka qusiga ku cad wuxuu soo degaa habeenka gelinkiisa dambe laakiin halkaa maalin oo carafo ah maalinnimo ayuu allah subxaanahu watacaala soo degaa marka ahamiyadda intaan la eg oo ilaahay subxaanahu watacaala ay tahay maalinta keli oo maalin ahaan uu soo dego oo xajkii oo dhanna lagu xidhay oo ilaahay subxaanahu watacaala ummaddiisa uu u dembi dhaafo oo inta ugu badan ummadda cifta min annaar loo qoro naarta laga xoreeyo ee muhiimaddaasa u leedahay waxaa kaloo ka mida muhiimadda inuu rasuulku yihi sala allau alay wasalam ee duca la ducaysto waxaa ugu fadli badan ducada carafo wuxuuna yidhi sala allahu calayh wasalam ee waxaa ugu siif badan oo aniga iyo ambiyadii igu horraysa aan idhaanana waxaa weeye laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ahamiyadda ay leedahay waxaa ka mid a khalaa'iqda oo dhan oo hal dhar wada qaba oo laba goo cadcad qaba oon kala sarraynin oo madaxweyne iyo boqor iyo kii addoonka ahaa iyo kii loo ahaa aan la kala sarraynin in banaankaas lasoo istaagi doono taasna lagu xusuusan doono bannaankii qiyaamada iyo zaxmadii iyo ciriiriga qiyaamada ka jira khalaa'iqda oo dhan oo laisu keenay taas ayay iyaduna xusuusin doontaa marka waa xusuus qiyaamada arrinta lagu xusuusanayo ayaa beri la arki doonaa insha allahu tacaala ummadda muslimiinta ana waxaa habboon in loo duceeyo oo halkaa insha allahu tacaala culimo badan oo soomaaliyeed baa sanadkaa socota marka insha allahu tacaala waxaan uga soo ducayn doonaa carafa waayahay doctor axmed nuur sanadkan soomaali badan ayaa gudaha iyo dibaddaba kasoo xajisay soomaalidu ee nuurow aad bay u badan tahay sanadkan waxaan filayaa waxaa la odhan karaa waa sanadka ay soomaalidu ugu badan tahay adduunka daafihiisa oo dhan bayna ka soo xajiyeen waxaana taas ay qayb ka yihiin adduunka kale oo iyadana lagu qiyaasay inuu xajku sanadkan ka badan yahay sanadii hore dowladda sacuudigu waxay qiyaas ahaan ku bixisay shan milyan inay imaanayso sanadkan meesha sanadkii hore laba milyan ilaa hal milyan iyo bar lagu qiyaasayo taqriiban hadda shan milyan bay qiyaasayo saabaalka fiisooyinka la bixiyey ayay ku sheegeen marka taas micnaheedu waxaa weeye waa markii uu xajku ugu badnaa inta la og yahay taasay soomaalidu qayb ka tahay ma aana arkin intii aan imaanayey soomaali intaa la eg oo daafaha adduunka ka timid marka aad baa loogu badan yahay ugu dambeyntii ka waran maalinta kale ee iyana maaragtay muhimka ah ee maalinta ciidda maxaa looga baahan yahay maaragtay qofka muslimka ah maxaa u sheegaysaa soomaalida soomaalida iyo muslimiintaba xaqiiqatan waa maalin ugu muhiimsan waa maalinta adduunka markii laisku celceliyo iyadana ugu muhiimsan weeye waxaa soo raaca maalinta carafo oo carafo xataa maalintaasaa ka siitay muhiimad badan oo alxaj waxaa weeye maalintii weyneyd oo ciidul adxihii weyneyd ee islaamka weeye marka dadka xujaajta ah iyagu waxay ku jiraan acmaal badan iyo maalinta ugu adag weeye oo acmaasha ugu badan la samaynayo oo hawshaa dhibka ah bay ku jiraan laakiin dadka kale iyagu waa maalinta ciid iyo dabashaad ayay u tahay waxaana muhiimadda aan odhan lahaa ee udxiyada ayaan la halmaamin oo gawraca hala sameeyo oo ummadda ha laga farxiyo oo maaragtay sunnadaa hala nooleeyo meel kasta oo la joogaba marka damaashaadka iyo dadka muslimiinta iscafigooda iyo intaasoo dhani ha laga qayb qaato jazaakum allahu khayr kaasi waxau ahaa doctor sheekh axmed nuur macalin oo khadka telefoonka ugu warramaya nuur bukhaari xalay halkaad nagala socotaan waa voice